ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weeraro kala duwan ku qaaday saldhigii ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka kuwaasoo ku kala yaalla gobollada shabeellaha hoose jubbada hoose iyo baay weeraradan ayaa waxay mujaahidiinta ku qaadeen saldhigyada ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ay ku kala leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada kale ah owdinle afmadow taabto yoontoy eleboorka baraawe buurcolow jannaale iyo sabiid deegaanka yoontoy ee jubbooyinka waxay mujaahidiinta ku weerareen ciidamada maamulka jubbaland ee halkaasi fariisinka ku leh sidoo kale deegaanka owdinle ee dhacaduleedka magaalada baydhabo waxay mujaahidiinta ku weerareen ciidamada maamulka koonfur galbeed ee halkaasi fariisinka ku leh waxaa lagu soo waramayaa in weeraradaani khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka hase yeeshee ma aan helin inta uu la egyahay khasaaraha